إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka subaxnimo saaka iyo sabti ah aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah qarax ay ku dhinteen askar ka tirsan ciidamada shisheeye ee dalka duulaanka ku jooga iyo mujaahidiinta al-shabaab kula beegsadeen deegaan ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose weerar dhabagallaah oo lagu dilay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan shabeellaha hoose howlgal ka dhan ah maleeshiyaadka macawisleeda iyo mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen deegaano u dhow magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan dowladda federaalk ayaa sheegtay in dagaalada ka socda soomaaliya ay ka fulaan maraykanka deegaan uusan fasixinna aysan weerar ku ekeyn karin ciidamada dowladda federaalka saraakiil ka tirsan maamulka somalilan ayaa ka cabanaya dhulboob ay ku hayaan xubno ka tirsan maamulkaas sidoo kale warka subaxnimo waxaa qayb ka ah warbixin aynu kaga hadlayno xukuumadda islaamiga ah ee afghanistan oo soo bandhigtay gaadhigii ugu horeeyey oo maxalli ah kaas oo ay farsameey qaanuunarar afghanistaana ku farsameeyeen gudaha waddankaas ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa kuubii labaatanka jamaadul aakhira sanada kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada qarax ay ku dhinteen askar ka tirsan ciidamada shisheeye iyo mujaahidiinta al-shabaab kula beegsadeen deegaan ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose warkaasi warar kale oo ku aadan howlgal ka dhan ah maleeshiyaadka macawisleeda oo ay mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen deegaan ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan oo u dhow magaalada beledweyne iyo weerar dhabagal ah oo ka dhacay shabeellaha hoose dhacdooyinkaasoo idil waxaa soo jeedinaya haashim cabdinaasir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay saacadii lasoo dhaafay weeraro toosa iyo qaraxyo la beegsadeen ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka haddii aynu ku horrayno dhanka gobolka shabeellada hoose rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qaraxyo la beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada shisheeye kuwaas oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada shalaambood iyo danow waxaana gaaray khasaare dhimasho inta la xaqiijiyey laba askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ayaa ku dhintay qaraxyada ciidamadan ayaa sahay u siday ciidamo kale oo xeryahooda ku go'doonsan balse waxaa waddada u galay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab asbuucii lasoo dhaafay ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda waxaa gobolka shabeellada hoose ku gaaray khasaare baaxad leh oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ku dhowaad toban askari ayaana looga dilay weeraro iyo qaraxyo toos ah oo ay la beegsadeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana jira sidoo kale burbur hantiyadeed iyo dhaawacyo kale oo gaaray ciidamada shisheeye isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalaa kabiin u dhigeen ciidamo ka tirsanaa kuwa dowladda federaalka ciidamadan kamiinka loo dhigay ayaa ka baxay degmada afgooye waxayna kusii jeedeen degmada wallanweyn balse waxaa dhaqdhaqaaqooda la socday oo ka war helay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo waddada u galay waxaana inta la xaqiijiyey ciidamadan ka dhaawacmay laba askari dhanka gobolka hiiraanna ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay weerar ku qaaday fariisin ay ku sugnaayeen ciidamada macawisleyda ee ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo ku sugnaa deegaanka maxamed xasan oo qiyaastii soddon kilomitir u jira magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ciidamadii halkaa ku sugnaa ayaa isaga cararay goobta dagaalka faahfaahin dheeriyana kama aanaan helin khasaaraha gaaray inta uu la-eg yahay dowladda federaalk ayaa sheegtay in dagaalada ka socda soomaaliya ay ka fulaan maraykanka deegaan uusan fasixinna ay weerari karin ciidamada dowladda federaalka cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa wararkaas halkan kasoo jeedinaya
inkastoo dadka soomaaliyeed in badan oo ka mid ahay horey u fahamsanaayeen in dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadaan gacanta wax ugu jirin oo shisheeye uu maamulka iska leeyahay wix asiga uu doonayana uun ay soomaaliya ka fulinayaan maamuladan ayaa haddana waxaa isu soo taraya dadka ka tirsan maamulada shisheeyuhu uu dhisay ee ka sheekaynaya amaba cadaynaya in weerarada ka dhaca gudaha soomaaliya ay yihiin kuwa shisheeyuhu uu qorsheeyo wasiir ka tirsan maamulka hirshabelle oo la yidhaahdo goodir ayaa asigoo saxaafadda la hadlayay waxa uu sheegay in dagaalada dowladda federaalk iyo maamul goboleedyadu ay qaadaan ay yihiin kuwa maraykanku uu qorsheeyo awoodda madaxweynaha dowladda federaalk ayuu ku sheegay inuu codsi jeediyo kaasoo laga yaaba uu yiri in muddo aan looga soo jawaabin arrimaha muujinaya in dowladda federaalka iyo kuwa ka farcamaan gacantooda wax ku jirin waxaa ka mid ah in haddii madaxweynuhu uu meel codsado in weerar lagu qaado shisheeyuhu uu awood u leeyahay in uu ka weeciyo oo uu yidhaahdo meel heble lama weerarayo ee waxaa la weerarayaa meel heblaa
madaxweyne ee qaranka yimid beledweyne waa la fariisanaa xasan sheekh maxamuud waa la socotaan aan malaynaa safarka beledweyne oo ku yimid guddoomiyaha baarlamaanka xildhibaanada hirshabelle iyo wixii federaal markaas jeso nagala jooge nagala jooga waa la fariisanay sideedaba dagaal marka la galaayo istraatiijiya lagu galaa istraatiijiyada waxaa waaye annaga hadda dagaalkeena maraykanaba qorsheeya madaxweynaha waa codsana meel hebel dagaal inugu qaado fasaxa lagaa sugaa la leeyahay waxaa laga yaabaa shan iyo toban cisho inaan loo soo jawaabin waxaa laga yaabaa in la yidhahdo qorsheena inta ma ahna intuu ku wajahan yahay wasiir goodur waxa uu sheegay in dagaalka bilihii u dambeeyey ka socday bariga hiiraan uu maraykanku qorsheeyey
howlgalka koowaad ee bariga bakaal wanaa la yidhaahdaa waa wax la qorsheeyey oo istraatiijiyada ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada naga taakuleeya ee ajnabiga ah ay qorsheeyeen waaye madaxweynaha dowladda federaalk ayaa horey u sheegay in dagaalka ay kaga jiraan gudaha soomaaliya uu yahay mid ay ku difaacayaan maraykanka ingiriiska iyo dowladaha deriska oo ula jeedo kenya iyo etoobiya waxaanu sheegay in dagaalku uu yahay mid shisheeyuhu uu hagayo weerar khasaaro sababay ayaa ka dhacay ismaamul ka mid ah kuwa kenya hoostaga maxamed ciise ayaa faahfaahinaya ismaamulka sambuura wararka ka imaanaya ayaa sheegaya in burcad ay rasaaseeyeen dad xoolo dhaqato ahaa waxay weerar ka geysteen burcadaan deegaan hoostaga sambuura iyagoo ku rasaaseeyey dad xoolo dhaqato ah waxay codsadeen dadka deegaanka in dhibaatooyinkan wax laga qabto iyo falalka amni darada ah ee ka jirta ismaamulka sambuura falalka noocan oo kale ah ayaa marar badan ka dhaca deegaanadan iyo kuwa la midka ah saraakiil ka tirsan maamulka somalilan ayaa ka cabanaya dhulboob ay ku hayaan xubno ka tirsan maamulkaas mahad cubayd ayaa war ka soo jeedinaya sarkaal darajadiisu tahay gaashaanla dhexe oo lagu magacaabo cabdulaahi cabdi jaamac islamarkaana ka tirsan ciidamada badda ee maamulka somalilan ayaa ka cabanaya dhulboob uu ku hayo sarkaal kale oo ka tirsan maamulka somalilan odayaal ka socday sarkaal ka sheegay inuu dhulka isagu iska leeyahay ayaa tilmaamay in xoog iyo lacag looga haysto dhulka islamarkaana ay muuse biixi hogaamiyaha maamulka somalilan ugu baaqayaan inuu ka hadlo arrintan
waxaa fara ku har noqday meeshii inuu seesanayo maayirka ina cidin inuu seesanayo madaxweynaha muuse biixi cabdi ee qaranka janannada waxaanu u sheegaynaa wasiirka iminka cali cumar xoorxoor ee iminka xilka lagu wareejiyey waxaanu u sheegaynaa dhammaantood in utudulmo yahay loona xoog sheegtay waxaanu maayir waxaanu madaxweyne kaa codsanaynaa badha saabka iyo maayirka labadaaba in isbeddel lagu sameeyo degdega halkaa waxaanu ku duubaynaa inuu korneelkaasi leeyahay jagadaa beyska beyska inuu leeyahay beyska sarkaalka dhulka sheeganaya ayaa soo bandhigay muuqaal kooban oo laga duubay ina ciddin oo ah sarkaalka uu sheegay inuu dhulka ku haysto waxaana ka soo muuqanaya oo lagu waraysanayaa mid ka mid ah dadkii uu dhulka ku wareeji rabay oo iska diidaya sheegayana in uusan dhulkan isagu ku haysan sarkaal ka sheegay in dhulka laga boobayo
wataa la waraysanayo
halkii cawdhiya ay badda maadaa laguu seesayaa iminka qofka loo seeseeye seeskuu socdaa maadiga cid loo seesayo waad ogtahay miyay jirtaa oo aduu ka waraysaa
waxa weeyaan anigay weeg tahay maya anigu baddaa kuma haysto halkii istaage kuma haysto aqalkaa cabdi haybe ee uu la siman yahay kuma haysto layseesi maayo anigu halkii aan istaagaan ku eeg
maamulada uu shisheeyuhu dalka ka dhisay ayaa mararka qaar intay soo dhaafaan bulshada ay dhacayaan waxay iyaga dhexdooda iskula soo laabtaan dhaci ay ku hayeen bulshada kale warkan dhegeystayaal saaki wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqaan xukuumadda islaamiga ee afghanistan ayaa soo bandhigtay gaarigii ugu horreeyey oo maxalli ah kaas uu farsameeyey qaanuun reer afghanistan ah ay ku farsameeyeen gudaha waddankaas qodobkaas waxaa soo jeedinaya maxamed amiin
horumar dhinac weliba ah ayaa laga dareemayaa dalka afghanistan labaatan sano kadib markii uu ka xoroobay gumaystihii jinsiyadaha kala duwan lahaa ee duulaanka kusoo qaaday gudaha waddankaasi muddo ka yar laba sano oo ay xukunka afghanistan gacanta ku hayso xukuumadda islaamiga ah ayuu dhaqaalaha dalku sameeyey sarakacii ugu ballaarnaa abid ee laga soo tabiyo dalka afghanistan taasi oo ay usii dheer tahay in uu meel sare marayo wacyiga bulshada ummadduna ay ku noolaanayso xorriyad lagu helay ku dhaqanka shareecada islaamka gaari cusub oo uu farsameeyey injineer afgaani ah oo lagu magacaabo axmed ridaa ayaa maalintii arbacadii lagu soo bandhigay dalka afghanistan kaasi oo ah noocyada loogu tartamo orodka shirkad lagu magacaabo intob ayaa soo saartay gaarigan cusub waxaana loogu magacdaray helmad injineerka afgaaniga ah ee soo saaray gaarigan ayaa sheegay in soo saarista gaarigan cusub ay ku qaadatay muddo shan sano ah islamarkaana uu la soo maray marxalado kala duwan bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan guud ahaan caalamka ayaa si weyn u soo dhoweeyey gaarigan cusub ee lagu farsameeyey gudaha waddanka afghanistan kaasi oo noqonaya kii ugu horreeyey ee lagu sameeyo gudaha dalkaasi inta badan dadka ka falcelinayay arrintan ayaana hambalyo iyo bogaadin u diray shacabka muslimka ah ee reer afghanistan maxamed ridaa axmed oo ah injineer ka sameeyey gaarigan cusub ayaa ka warbixiyey qaabka ay ugu suura gashay inuu soo saaro gaarigan سلام ممنون از اینکه تشریف بردین خیلی خوشحال شدیم بنده محمدرضا احمدی هستم هم بنیانگذار و مدیر عامل استودیو انتا ماشاءالله تبارك الله وكان صار نشا كانجينير صايبين امي مترجم كدرسين موشن يمكن زياد وقت نشا بله پنج سال طول میکشه ugu horeyn assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa maxamed ridaac axmed oo ka mid ah aas-aasayaasha shirkadda intob waxay samayntiisa nagu qaadatay muddo shan sano ah waxaa jiray dad badan oo nagala qayb qaatay mashruucan kuwaas oo qaarkood iibiyey agabyada guryahooda sida farinjeerada iyo mukeefyada si ay nooga caawiyaan mashruucan magaca gaarigana waa helmed waxaana heshiisyo la saxiixan doonaa shirkado kale annaga oo sannadaha soo socda soo raadin doono nuucyo cusub dhammaan shaqaalaha goobtaani ka shaqaynayay ma aysan qaadanayn wax mushahar ah waxaan shaqaynaynay muddo shan sano ah waxaana nagu baxday lacag gaaraysa konton kun oo dollar این روی چیز دیگه ای چسبیده شده وقتی اینو کندمش دیدم که زیر اینجا ما دیگه بیشتر از این اجازه نمیدیم به این ادامه این مونوپولی این تک صدایی توی صنعت موتر که دارن به ما مو- موتر نمیفروشن به ما سوپرکار نمیفروشن به ما برندشون رو میفروشن ما برند نمیفروشیم ما موتر میفروشیم بس برنامه نیست که این ماشین قیمتش دو میلیون دلار یک میلیون دلار باشه قراره که این زیر چل هزار دلار باشه mas-uuliyiin ka tirsan imaaradda islaamiga ah ee afghanistan oo goobjoog ahaa munaasabadii lagu soo bandhigayey gaarigan ayaa fariimo iyo bogaadin u diray shacabka reer afghan iyo injineerkii sameeyey gaarigan sheekh dabiixullaahi mujaahid afhayeenka imaaradda islaamiga ee afghanistan ayaa sheegay in tani ay ka mid tahay horumarka ay ku tallaabsanayaan shacabka reer afghanistan isagoona dhanka kale ugu baaqay in ay sare u qaadaan wax soo saarkooda xukuumadda islaamiga ah ee afghanistan ayaa juhdi ballaaran ku bixinaysa sidii ay shaqo abuur ugu samayn lahayd dhallinyarada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada si ay wax badan ugu soo kordhiyaan dalka waana midda keenta in dalku uu ku tallaabsado horumar dhan weliba ah islamarkaana uu meel hagaagsan gaaro dhaqaalihiisa wamaadsanyahay kaasi wuxuu ahaa maxamed amiin oo soo jeedinaya warbixin ku aadan mid ka mid ah horumarada ay ku tallaabsatay xukuumadda islaamiga ah ee afghanistan ugu dambeyntiina ciidamada maamulka yahuudda ayaa ruux falastiini ah ku togtay gudaha waddankaas wasaaradda caafimaadka ee maamulka falastiiniyiinta ayaa waxay sheegtay in askarta yahuudda ay maalintii khamiistii toogasho ku dileen aaba falastiini ah oo ku sugnaa xero qaxooti ah oo ku taalla deegaanka qandaliya ah ee dhanka waqooyi kaga toosan magaalada quduusta la haysto dhacdadan ay aabaha falastiiniga ah ku dileen ciidamada yahuudda xaaqidiinta ayaa wuxuu imaanayaa iyadoo saacadii lasoo dhaafay sidoo kale dhulka la haysto ay yahuudda ku dileen saddex ruux oo falastiiniyiin ah warkii subaxnimo dhegaystayaal saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa